بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس قرحدي كورت مركي لدودوبة وإذا النجوم حدقيه إنك درت مركي صوت دادته وإذا الجبال بوريه سيرت مركي لسعود سيو وإذا العشار حشي طبان بلوت كهات قدرت مركي لديعه وإذا الوحوش دورجوكتي قشرت مركا لسو شريو وإذا البحار بضيه سجرت مركا لهوريو وإذا النفوس نففيالكي زوجت مركا للمانيو وإذا الموؤودة نفتي لنلل دوبي سئلت مركا لويديو بأي ذنب ذنب كيسيبا قتلت لو دلي وإذا الصحف ورقديه أعماش اللغو قري نشرت مركا لكلا بحيو وإذا السماء صمدي كشدت مركا لديرو وإذا الجحيم نارتي جحيمة سعرت مركا لهوريو وإذا الجنة جندي أزلفت مركا لسودويو علمت نفس نف والباوحي أغان ما أحضرت وحي ديار صفي سورة تكوير وسورة مكية waa qur-aankii soo degay nabiga sala allahu calayhi wasalam intuusan hijroon oo uusan madiine u soo hijroonin qur-aankii soo degay ayay ka mid tahay cabdullaahi ibni cumar xadiisku nabiga ka wariyey sala allahu calayhi wasalam ee tirmidi iyo qayrkiisa ay wariyeen nabigeenna suban wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qofkay farxad gelinayso inuu fiiriyo qiyaamihii sidii asagoo isha ku haya sidii asagoo isha ku haya ha akriyo suuraddan ida shamsu kuwirad wa ida samaa-un fatarad waidaa samaa-un shaqad markaa waa suuradaha u suuraynaya qiyaamihii sidii qofka isagoo u jeedoo kale si qofkii marka ilaahay ka baqay ugu diyaargaroob ilaahay weynaa subxaana wa tacaala markaa wuxuu ku wuxuu noo sheegayaa arrimo waaweyn iyo isbeddel waaweyn oo dhacaya qiyaamaha marka awalkiisa ah oo muqadimo u ah qiyaamuhu markuu dhacaya koonkan uu isbedelayo waa qiyaamaha ka hor ayay dhacayaan aayaadkaanu iyo calaamadahaanu in badan oo ka mid a qaarna markii qiyaamuhu dhaco las ilaahay la hor istaagay dhacayaan ilaa wuxuu yidhi subxaana idaa shamsu qoraxdii kuwirad marka la duuduubo takwiirka waxa weye min takwiir alcimaama laga keenay cimaamada haddii la duuduubo qoraxdii waa la duuduubi aimo badanoo selafka waxaa ka sugnaaday inay ku fasireen waxa weeyaan kuwiradda markii nuurkeedu tago oo ay mugdi noqoto waxa weeyaan laakiin alimaam ibnu jariir atabari siduu yidhi horta takwiir luqa carabiya waa shayga laysku jamciyo laysku duuduubo luqa carabiya kaasaa la yidhaahdaa macaanidaasuna isdiidi maydo qoraxdii haddii la duuduubo nuurkeediina waa tegaya oo nuur yeelan maydo nuur yeelan mayso marka macna iswaafaqsan weeye idaa shamsu qoraxdii kuwirad marka la duuduubo wayda nujuumu xidigihii inka darad markay soo daadato inkidaarka laba macno ayay ku fasireen a'imadii salafka mid waxa weeya intaharad xidiguhu markay soo daataan macnaha labaadna waxa weeye markay booroobaan xidiguhu marka inta isbedelaan waxa weeyaan xidigihii aftiimayey ay boor noqdaanoo nuur beelaan marka labada macno waa sawaab wayda nujuumu xidigihii inka darad markay boorowdo ama markay soo daadato oo inta markay soo daadayda nuur male waydaaljibaalu buurihii suyirad marka la socodsiiyo buurihii marka la socodsiiyo buuraha waaweyn ee dhulka ku yaalla waxa weeyaan inta la dhaqaajiyo oo la burburiyo oo boor laga dhigo ayaa la bitina markaasaad waxaad u malaynaysaa waxa weeyaan cirka iyo dhulka dhexdiisay waxa weeyaan ay marayaan ayagood moodo daruur oo kaleeto halkaasay marayaan buurihii boor inta noqdana la baaba-shay ayay haadayaan sidaas weeye waxa weeyaan rabiic ibnu anas abilcaaliya wuxuu ka wariyey ubay ibnu kacb inuu ka wariyey wuxuu yidhi lix aayadood qiyaamaha way ka horeeyaan calaamadaha halkan lagu sheegayo waxayna kale yihiin dadku wuxuu yidhi maray suuqyadooda iska marayaan ayaa qoraxda horta nuurku ka tegaya nuurkaa ka tegaya markaas waa marka la duuduubayo marka nuurku ka tago ah xidigihii soo daadanaya dadkii suuqay taagan yihin weli adduunkiyaa la joogaa waa marka qiyaamuhu dhacayo weeye oo dhici rabo xidigihiyaa soo daadanaya xaaladaas markay ku sugan yihiin ayaa buurihii soo dhexdhacaya markaasay burburayaan markaasaa dhulkii dhammaa isbaraanbarin jinnigii iyo insigii ayaa isku argagaxaya wax alla wixii duurjoogahaa arigii iyo geeli iyo lo-dii iyo libaaxii iyo dhurwaagiina waa isku dhex yaacayaan markaas ayaa jinnigu waxay leeyihiin annagaa ka warkeenayna arrintaa markaasay xagga badda u yaacayaan baddiioo holacday oo dab noqotay iyo naaray u tegayaan markaasaa dhulkuna dildilaacaya samaduna dildilaacaysa markaasaa inta dabaylu timaaday dadka nafta ka qaadaysa marka waxa weeyaan waa calaamadaha in badanoo ka mid a waa qiyaamaha markuu dhacayo wey marka uu dhacayo isbedelka weyn oo dhacayo wey waydal cishaaru hashii tobanka bilood harihii tobanka bilood ahaa cudilad marka la dayaco cishaar waa jamcu cusharaa cusharaaa waxaa la idhahdaa hasha toban bilood maraysa oo dhalmadeedii wax yaru ka hareen ilaa ay ka dhalayda cusharaaa la yidhahdaa cishaar marka waa jamac waa geela soo bila dhoweeyey ee toban bilood ay u dhammaatay geela markaas aad ayuu waxa weeyaan qiimaha dee marka u weyn u leeyahy oo xataa geel jirkii naxariista darnaa markaasoo kale ul kuma dhifo karo waxaa arkayda hashaasoo kale markuu kaxayna waa riixa hasha weyn oo hortii socota gacantu saas ugu riixa qofka hal ku dhi gacan wax ku dhiftana waa isdilaya hashaasoo kale waa marka laxjeclada iyo qiimaha waxa weeyaan ay ugu sarraydo weygeeli haddee markaasna waxyaalaha xoolaha la haysto waxa ugu sarreeyana geelay ahay marka waa geel qiimo badan waa la dayicin marka maalinkaas oo waa maxay qof qiimaynaya male musiibada dhacdaa ka weyn hashii waxa weeyaan toban biloodka ahayd geeli toban biloodka ahaa halkaasay marayaan qof saas u fiirina iyo qof ay qiimala leedahay mare musiibada dhacdaa ka weyn oo qof walba murugo ku haya marka xoolo iyo laxjeclo iyo qiimo iyo waa dhammaatay waxaas waidal wuxuushu duurjoogtii xushirad marka laysku keeno oo lasoo shiriyo wax alla wixii duurjoog ahaa ee bahallada ahaa waxa duurka ku nool hadday ugaar yihiin iyo hadday bahallo wax cuna yihiin dhammaan waa laysku keeni markaasaa inta loo kala qisaaso mid walbaa midka kale kii harti mid ku riftay midkii mid qaniinay ayaa dhammaan laleeyahay marka iska dhamaada idinku xisaab kale ma lehidini iska baabaa marka markaasay dhammaanayaan waxa weya waa la soo shirinaya wax noola aha banaanka la keenaya wamaa min daabatin fi lardi walaa daa'irin yatiiru bijanaaxayh ilaa umamun amhaalukum maa farada fi kitaab min shay uma ilaa rabbihim yuxsharuun marka waa la soo shirinaya waa la soo shirinayaa dhammaan waa la isku keenaya waydal wuxuushu duurjoogtii xushirad marka la soo shiriyo waydal bixaaru badihii sujirad marka la huriyo la shido badihii waa la holcina waa la shidi waxa weeyaan waydal bixaaru fujirad suuratulinfidaar aan xala ku soo marnay dhammaan marka hore waa la isku furi marka badahoo dhan la ysku furo oo ay dhammaan bad waaxida noqdaan ayaa la shidi oo dab lagu shidi markaasay holcayaan waxa weeyaan cali bnu abi aalib cali bnu abi aalib sanad saxiixay uga sugan tahay nin yahuud ah oo diimihii hore yiqiin uu ku yidhi ayna jahanama wari aawa jahanama yahuud markaasuu yidhi albaxru badan wey badan laftirkeeda jahanamo ka mid oo naarta lagu dana naarta hadda way abuuranta oo naar aan badaan ahaynaa diyaara laakiin naar badan laftirkeedu naaray noqonay cali bnu abi aalib wuxuu yidhi maa araahu ilaa saadiqa wax kale u malay maayo rumu sheegaya huy saasaan u malaynaa maxaa yeele ilaahay yidhi walbaxri lmasjuur badda la shido waa noo imaan doontaa waida albixaaru sujirat alla yidhi marka baddoo dhan waa la shidaya dhammaanteed way waa la shidi dhammaanteed inta marka hore laysku daro ayaa marka laysku daraa dabayl lagu soo dayn dabayshaasaa dabku noqonoo shidaysa marka waida albixaaru badihii sujirat marka la shidoo la huriyo wey oo ay dhammaan naar noqdaan ka horna waa laysku daraa tafjiira lagu samaynaa dhammaan markaas kadib ayaa la shidi ilaa wuxuu ihi subxaana waida nufuusu nafafyaalkii zuwijad marka la lamaaneeyo marka nafafyaalkii la lamaaneeyo waa maxay waxa weeyaan nafafyaalka adduunka markay joogaan waa saddex qaybood saddex qaybood wey dad waa kufaar mujrimiin ah oo waxa weeyaan ama ahlu naar ah kuwaas waa hal dariiq dadna waa dad feefeecan oo waa asxaabulyamiin asxaabulyamiin wey dadna waa dadkii saabiqiintaho muqarabiintaho daacaadka ilahay u hormaray saddexdaas weeye saddexdii qayboodaa laga dhigaa marka zuwijad waxa weeye sida cumar ibnukhadaab sanad saxiixa uga sugnaatay markii la weydiiyey wuxuu yidhi yuqranu bayna rajuli saalix maca rajuli saalix qofkii wanaagsanaa waxaa lo lala jamcinayaa lo lagu darayaa qof kaloo wanaagsan kii xumaana mid xumaa lagu daraya saas weeyu ayada macnaheedu marka waxa weya waa sida rabulcaalamiin uu yidhi uxshuru ladiina dalamuu wa aswaajahum soo shiriya kuwii dulmiga sameeyey iyo inta ku nuucaaba dhin dhinaca loo saara saddexaana laga dhigin dadka saddexaa laga dhigin wa kuntum aswaajan halaaa fa asxaabu lmaymanati ma asxaabu lmaymana waxa weya wixii reer asxaabulyamiin ah dhinacaa laga dhigin wa asxaabu lmashamati ma asxaabu lmashama wixii reero bidixana dhinaca laga dhigino ahlu naar ah wasaabiquuna saabiquuna dhinaca laga dhigin saddexdaasaa laga dhiga marka nafafyaalka la lamaanaynaa waxa weeye intii isku nuuc aheedba gooni ayaa loo soocin weeye markaasuu ilaah yidhi subxaana waida almawuudatu naftii la nolol duugay su-ilad marka la weydiiyo nafti waxaa jiri jiray dhaqan ay carabtu lahaayeen oo qofka gabadha iyadoo nool ayay god inta u qob-aan ay ku ridi jireen sababo badan daraaddood waxa weeye marka koobaad jaahiliyaa jiray qabiil qabiila la ysku dili jiray waxa weeyaan ma jirin diin iyo dadka wax kala haga ama nidaam kaleba marka wuxuu ka cabsaan gabadhan in la qafaasho oo hadhow fadeexa uga timaado amase inta duurka gasho ay fadeexa ka timaado ay xumaan iyo magaxumo usoo jiido taas ayuu ka cabsanaa dhibaatadaas uu ka cabsanaa daraaddeed ayuu waxa weeyaan waxay samaynayaan wuxuu le inta ceebi keeni laheyd ha iga horumarto iyadoo nool ayay aasi jireen saasay samay jireen qaarkood waxayba u dilayaan waxaad sida ma haydid oo cunto uma haydid waxna soo dhici meeho wax la soo booriyaa lagu nooliyo meeshii marka labada dhinacba way u dili jireen marka fiiri bal ilaahay awoodiis sida loo bahdilayo qofkii duugay ayada asagii la qofkii duugay la dhihimaa war maxaad ku disho naftii anta halkan gabadhii lasoo taago aa la leeyahay maxaa lagugu dilay kanaa waxa weeye loogu goodina markaasay leedahay ilahay wax dulmi gardarro allaygu dilay wax dembiya aan oon gelin allay dilay meeshuu maqla waa dhegaysana marka waa u dhamaatay wey isaga marka waa u dhamaatay qofkii waxa weya gabadhaa nolol duuga oo nuucaas waxa weye nolol duugaas hadda isagoo nuuc kaleho xoog u jiraa xoog ayuu u jiraa waxa weya shaydaanku waa wax la yaab leh qofka ilaa uu gaalnimo kuubsado ma daayo ma daayo waxa weeye wuxuu samaynaa marka ugu horayba zinu ku qalqaalina daqiiqado gudahood wax ah oo shahwo gudashaa ayuu ku qalqaalin markii uu zinadii qofkii ku dhaco oy gabadhi uur yeelato waxaa dhacaysa maxaa ka dambeeya inuu yidhaahdo ceeb iyo fadeexaa dadku aa kula yaabayo dil ilmaha kaniini isku gur isku gur kaniini ee carruurkii caloosha ku jira la dilo waa nafsuha sa uma jeedin halkaasaa lagu dili ilaa uu gaaleeyo gaalnimo kuubsadana dayma oo marka dambe yidhaha waa kuu dhammaatayo toobad ma lihid waana zinaysatay naftan waa dishaye iska gaalow kolob marka dambena halkaasu gaasiinay marka war marka ugu horreyda ilahay qofka inuu ka baqo wey oo haddii shaydaan marka adkaadana mar labaad uusan kugu sii rido mid kale in badan ayaa la arkaa inta ilmahaas aabala-aanta la dhalo in dariiqyada la dhigo inta bac lagu rido qaarkood musqulahay ku rideen way dhacdaa musqulahay ku ridaan marka waa maxay so nafta si maahan dhammaan ilmo calool galay qofkan kaniini ku dila kan cirbada ku dila kan waxa weeyaan markay soo dhasheen kadib dila dhammaan waa dhaqankii gaalada waana waxa weeyaan dembigii hore zinadana kanaa kasii dara marka waxa weeyaan yastakfuuna min annaasi walaa yastakfuuna min allah dadkayay iska qarinayaan dadkay ka xishoonayaan ilaahayna kama baqayaan kamana xishoonayaan marka waxa weeyaan fadeexo oo maalin hadda waxay weeyaan waa wax yare maalin ummadahoo dhama tegan yihiin hortiisa ayaa qofkaasu ilaahay ku fadeexoobi doonaa hortiisa wayda almawuudatu markii gabadhii la nolol duugay su-ilad la weydiiyo biayi dembin dembikiisee butilad lagu dilay wayda suxufu warqadihii acmaasha lagu qoray nushirad marka la kala bixiyo oo qof walba waxa weeyaan qofka ahlu jannahana midigta loo saaro qofka ahlu naarahana bidixda loo saaro waydaa samaa-u samadii kushidad marka la diiro oo inta waxa weya sida neefka maqaarka looga bixiyo looga bixiyo la duudubo kadib waxaa kaleeto lagu fasiraa waydaa samaau kushidad marka lasoo siibo ayadii o dhanba bimacnaa nusicad waydaaljaxiimu naartii jaxiimana sucirad marka lasii huriyo oo shidaal lasii shido oo ilaahay caradiisa uu maalinkaas caroodo ay sii holoxdo naartuna waydaljannatu jannadii uslifat marka lasoo dhoweeyo oo dadkii ehelkeeda aha loo soo dhoweeyo calimat nafsun jawaabki waa kana marka saddex iyo tobankaas arrimood markay dhacdo calimat nafsu nafu waxay ogaan maa axdarat waxay xaadirsatay oy diyaarsatay ayay ogaan nafkana ta ogaan naf kasta waxa weye yowma tajidu kulu nafsin maa camilat min khayrin muxdara wamaa camilat min su wamaa camilat min suu-in tawadu low ana baynaha wa baynahu amadan baciida markay sharciga qaar waxay samaysatay la tuso markaasay jeclaanaysaa inta xumaanta allow yaa kaa fogeeya oon ku tusin laakiin m meel aad kala aadaan male adaa samaystay ilah wuxuu ihi subxaana falaa uqsimu waan dhaaranayaa bilkhunasi xidigaha libridda badanaan ku dhaaranaa aljawaari ee socda alkunasi ee shafboor xaarta waleyla habeenkaan ku dhaaranaa idaa cascasa markuu soo qaabilo wa subxi subxigaan ku dhaaranaa idaa tanafasa markuu neebsado innahu qur'aanku la qowlu rasuulin waa rasuul hadalkiis rasuulkaasoo kariimin wanaag badan rasuulkaasoo dii quwatin xoog u saaxiib ah rasuulkaasoo dii quwatin xoog u saaxiib ah cinda dilcarshi carshiga allaha u saaxiibka agtiisa xaal uu ahaaday rasuulkaasoo makiinin dii makaanatin makaana u saaxiib ah rasuulkaasoo mutaacin la addeeco fama halkaas ilaahay agtiisaa lagu addeeco rasuulkaasoo amiinin la aamino waxyiga loo soo aaminay wamaa saaxibukum saaxiibkiin ma ahan kufaru qurayshay bimajnuunin mid waalan ma ahan walaqad ra'aahu nabigu waa arkay malakul jibriil bil ufuqi jihadii uu ku arkay jihadii almubiini caddeed wamaa huwa nabigu ma ahan bidaniinin mid ku baqiila cala algaybi qeybka mid ku baqiila oo qur-aanka ku baqiila ma ahan wamaa huwa qur-aanku ma ahan biqowli shaydaanin shaydaan hadalkiis shaydaankaasoo rajiimi naxariista ilaahay laga fogeeyey fa ayna xaggeebaa tadhabuuna aadaan ood qur-aankan markaad beenaydaan halkee caqliguuna aadaa in huwa maa huwa qur-aanku ma ahan ilaa dikrun waana maahane wax kale ma ahan lilcaalamiina caalamyaalka la waaniyo liman qof ayaa la waaninaa shaaca doona minkum idinka xaala uu idinka mid yahay an yastaqiima inuu toosnaado wamaa tashaa-uuna dooni maysaan ilaa an yashaa allahu ilaahay inuu doono maahane allahaasoo rabbulcaalamiina caalamyaalkao dhan isagu barbaariyey rabbulcaalamiin wuu dhaaran marka falaa uqsimu waan dhaaranaa laa uqsimu laadi laa uqsimu bihada lbaladi la magtaa laadu waa silo ama waa tawkiid falaa uqsimu waan dhaaranaa bilkhunasi xidigaha libridda badanaan ku dhaaranaa khunas waa min asilati mubaalaqa fucal waylun likulli humazad ayaan ku soo marnay horena lafdigan asagoo amhilatu mubaalaqaha wasin kale ku socdana waa soo marnay oo waxa weeyaan markii shaydaan lagalgala had alkhanaas aan soo marnay khanaas mid dib u gurasho badanoo hadba dhunta marka ilaahay la xuso markuu addoonku ilahay halmaamana soo dhan marka hore facaal oo amhilatu mubaalaqaha eh haddana waa fucal oo amhilatu mubaalaqa iyaduna ah oo in badan tusayda haddeer marka waxaa loola jeedaa xidigaha xidiguhu waa libraan maxaa loola jeedaa waa libraan maxaa loola jeedaa laba macnaa lagu fasira labadaba waa sawaab laakiin midaan soo degdeg badan maalinkii xidiguhu ma muuqdaan habeenkiina waa muuqdaan taas waa macno maalinkii xidig arki maydid waa librayaan habeenkiina waa soo muuqanayaan bilkhunasi saasaa loola jeedaa macnaha kale xidigaha markay soo baxayaan waxa weeyaan waa soo muuqana waa kaa libra waa soo baxa mar dambe ilaa uu banaanka yimaado taasna waa lagu fasira laakiin macnaha hore aad u arka falaa uqsimu waan dhaaranaahu ilaahay yidhi bilkhunasi xidigaha libridda badanaan ku dhaaranaa oo maalinkii qarsooma aljawaari xidigahaasoo socda xidigaha waa labo qayb waxaa la idhaha hawaabit ma dhaqaaqaan meelay cirka uga yaallin halkaas iska taagay qaybna waxa weeyaan waa kuwa socda kuwa socda wey kuwa socda kuwaasaan ilaahay ku dhaaranaahu leey kuwa socda ee dhaca say u socdaan u socdaan dhaca kuwaas ayaan ku dhaaranahu ilahay leey subxaana wa tacaala aljawaari ee socda alkunasi ee shafboor xaarta ama goob xaarta kunas waxaa laga keenay min alkinaasa kinaasada waxaa la yidhaahdaa deerada ama ugaarta waxa weeyaan markay say u socdaan geed hoostiis dhulka iskama fadhiistaan qoobka inta ku xaaraanay fadhiistaan hataa ariga iyo dadka ilaali jira waa yaqaana neefka arigaa markuu meel fadhiistaan iska fadhiisan ma ariga ariga iskama fadhiisto waa xaaraa meesha horta markuu xaaro iska xaaqa kadib u fadhiistaa ugaarta marka waa noocaas ugaartu say u socoto geed hoostiisa wa rabaa inuu fadhiisto qoobkuu ku xaaqi waa jilcina meesha markuu boor ka dhiga iyo bus meeshaasuu shafka dhiga meeshaas jilicsanuu shafka dhiga xidigihii markay dhacaayeen marka geed hoostiisna waa tay boorna waa tay waa libray marka ugaarkaanu xidigii markuu dhacayaa laga dhiga isna inuu meel gooba galay oo uu ku dhuuntay marka kunaska waa markay dhacaan alkunasi ee shafboor xaarta ama goob xaarta waleyla habeenkan ku dhaartuu ilaahay yidhi subxaana idaa cascasa markuu soo qaabilo cascasa waxay ka mid tahay kelimaadka carabiga ee laydhaha mushtaraga mushtaraga waa kelimad laba macno ama ka badan ka dhexaysa oon midna gooni uusan u lahayn labada macno laba macnoba marka waa lagu fasiraa cascasada iqbaalka iyo idbaarka idaa cascasa markuu jeesto tegayo markuu tegayo oo uu sii tegayo cali bnu abi aalib ayay ka sugantay inuu sidaas weliba ku fasiray oo waxa weeye uu cali bnu abi aalib inta maalinta soo baxa wuxuu yidhi markii adinka hore dhacay wuxuu yidhi aaway dadkii witirka i weydiinaya waktigiisa macnaha waktiga uu ku egyo ku dhammaanayo markaasuu cali akriya aayaddan walleyli idaa cascasa wasubxi idaa tanafasa markaasuu yihi haada xiina adbara cascasa waa kana habeenkii waktiga uu dib jeediyey saasaa sanad saxiixa uga sugan marka idaa adbara a lagu fasiri karaa laakiin xaafid ibnu kaiir wuxuu ku leeyahay halkan labadii macnaba waa aqbali kartaa horta laakiin waxaa ila cajo badan u leeyay in iqbaalka lagu fasiro sababto a waxaa ka dambeeya waa subxi idaa tanafasa subxigaan ku dhaartay markuu neefsado macnaha markuu soo iftiimo marka alla wuxuu noqonaa haddaan idhaahna iqbaal ku fasirno cascasa wuxuu ku dhaartay habeenka mugdigiisa markuu soo qaabilayo iyo maalinka iftiinkiisa markuu soo qaabila marka labada macno si ay manaasib iskugu noqdaan saasaa ila cajo badan u leeyahay xaafid ibnu kaiir waleyla habeenkan ku dhaartuu yidhi ilaah subxaana idaa casasa idaa cascasa markuu soo qaabilayo ama markuu dib jeedinayo tegayo waa subxi subxigaan ku dhaartuu ilaha yidhi idaa tanafasa markuu neefsanayo markuu soo iftiimo waa markaas labada waqtiba aayaadkii waaweynaa ee kowniga ahaa ee ilaahay qudradiisa tusayey ayaa daahir ah oo qof walba ilahay awooddiisa ku garanaya ayaa soo daahiray labada waqtiba inahu qur-aanka inahuda qur-aanka loo celin damiirka inahu qur-aanku la qowlu rasuulin waa rasuul hadalkiis rasuulkaasoo kariimin wanaag badan rasuulkaasoo dii quwatin xoog u saaxiib ah rasuulkaasoo makiinin dii makaanatin derajo u saaxiib ah cinda dilcarshi allaha carshiga u saaxiibka agtiisa xaala makaanadaasu ahaatay oo cinda dilcarshi makiininta laga xaalayna rasuulkaasoo mutaacin lagu adeeco ama halkaas carshiga agtiisa ah lagu adeecaahoo waa rasuul sayid ah oo waxa weeyaan malaa'igtu adeecdo rasuulkaasoo amiinin la aaminay oo waxyigan loo soo aaminay aayaddan innahu laqowlu rasuulin kariim aayadaha waxay ka mid tahay masaa'ilka ka hadlaya ahlu sunna waljamaaca iyo firaqa ahlulbidaca qaarkood isku khilaafaan oo waxa weeye qur-aanka kariimka ah ee ku qoran kitaabkan musxafka labada gerbed inta u dhaxayda ee suuratulfaatixa ka bilowda ilaa suuratu nnaas qur-aankaas ardada la baro ee imaamku dadka ku tujiyo waa kalaamkii alleh oo rabbulcaalamiina ku hadlay melekul jibriila ka maqloo soo qaaday asagaa ula yimid nebi moxamed sala allahu calayh wasalam saasay ahlu sunna waljamaaca qabaan caqiidadooda ah qur-aankan xaraf kale ee waxa weeyaan sawd kale ee kitaabka ku qoran waxa weeyaan qur-aankan waa hadalkii alleh subxaana wa tacaala ahlu sunna waljamaca saasay ijmaac ku yihiin oon khilaaf lahayn waana mas'alada caanka ah oo taqaanaano imaam axmed ibnu xambal loo cadaabo loo dhibay macnaha adduunka loogu ciqaabay oo la yidhi qur-aanku waa makhluuq dheh oo uu diiday oo a'imo badan nafta looga jaray sidii loo cadaabayo isagana waxa weeyaan uu waxa weyaan xabsi iyo dhib iyo in laga joojiyo taxdiidkii uu soo maray waa mas'alo shicaar u ah ahlu sunnaha qur-aanku waa kalaamullah hayru makhluuq makhluuq maaha marka firaqa khilaafsan waxaa ka mid ah ashaacirada oo ayagu caqiidadaas ahlu sunnaha aan qabin waxaana ay ku nasgareeyaan kutubahooda qur-aankan xuruufta iyo aswaada leh ee musxafka ku qoran inuusan ahayn kalaam alle ee uu makhluuq yahay makhluuq weeye lafdigaasay nasgareeyaan waxaaba kutubahan hadda masaajida lagu aqriyan saas ugu taalla oo arda ahaan caqiid ahaan loo aqriyo kitaabka jawharada markuu sharxayo alimaam bayjuuri macnaha imaam ayagu u yahay waa imaam ashaaciro ee ahlu sunnaha imaamu ma ahan ibraahimu bayjuuri markuu tuxfatulmuriidka ku sharxayo kulli waa yaalaan makaatibtana waa lagu gadaa masaajidana waa lagu akriya annaguna waa ahaynaa alxamdu lilah wuxuu naskaraynaa ashaaciro haddaan nahay saddex qowlaan qabnaa wey qur-aankan xarafka iyo sawd kale makhluuq wey itifaaqay ku yimaa laakiin laba saddexaan iskugu khilaafnay wey looxulmaxfuudkaa lagu dhex abuura sida geedka iyo cirka iyo dhulka loo abuuray uu la mid yahay qowl kaleeto waa cibaara can kalaamillaahi waxaana iskale oo qur-aankan ku hadlay nebi maxamed qowl kaleetana malaku jibriil hadalkiis wey saddexdaasaan qabnaa huleed waa ku taallaa saasay ugu naskaraysantahay ictiqaadu ahli sunna ee lalakaaina waxaa ku taalla shan boqol oo a'imadii salafu saalix ka mid ah ma ahan shala maahan daraad kumanaan san kun sano ka hor a'imadii salafu saalix ee inay kulligood wada yidhaahdeen qur-aanku waa kalaamullaahi qofka wax kala yidhahna waa kaafir saasaa ku taala marka aayadaana ka mid a aayadaha ay daliishanayaan oo waxay leeyiin waa kana rasuulka hadda la sheegaya waa malku jibriil qur-aanku waa qowlu rasuul saasay leeyihin ahlu sunna waxay uga jawaabayaan sidaa ko qur-aanku inuu kalaamullaahi yahay ko aayado kaloo cadcad ayaa tusaya waxaana lagu yaqaan ahlulxaqa aayaadka muxkamaadka ahay daliishadaan mutashaabihana si macnihiisa loo fahmo muxkamkay u celiyaan ahlu dalaalkana suuratu waxay noogu imaan doontaa aala cimraane waxaa lagu yaqaan mutashaabihay ku dhegaan ilaa asagay dhinacay rabaan u jiidi karaan sidaas darteeda aayada cadcadaa jiro alla ku caddaynaya qur-aanku kalaamullahi inuu yahay rabbulcaalamiin wuxuu yihi subxaana wain axadu min almushrikiina stajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah haddii nin gaalahu ku yidhaha ibadbaadi waxaan rabaa inaad muslimiinta dhex tagoo qur-aanka dhagaysto badbaadi intuu kalaamka alle ka maqlaayo qur-aanka marka la akriyo waxa aad maqlayda waa kalaamki alle saasa aayadda alla ku cadayna saasa alla ku caddayna ko waxaa soo haray aayaddan waxay yidhahdeen culummadu qur-aanka bayaankiisa waxaa ka mid a la yaab kale aayad haddii laisku qabto oo la yidhaha waa macnahan iyo macnahan isla aayadaasaa waxaa ku sugan macno tusaya labada macno mid ka mida inuu sawaab yahay ka kalena uusan sawaab ahayn aayaddan ayaday ku sugan tahay saddex sifo oo tusayda in waxa weeya uu qur-aankan kalaamullaahi yahay ee uu yahay malagan wax loo soo dhiibay malakul jibriil waa loo soo dhiibay hadalkiis maaha halkay ka tusayda ko marka ugu horeyda haddii la yidhi waa rasuul rasuul xaa la yidhahdaa waa ergey sooma rasuul xuu geeya wixii loo soo dhiibay marka la yidhi qowlu rasuul rasuulnimada lagu tilmaamaa tusayda wax loo soo dhiibu wadaa taas waa ko midda labaad suuratulxaaqa waxaa noogu imaanaysa insha allahu ayadoo ilaah leeyahay inahu laqowlu rasuulin kariimi wamaa huwa biqowli shaacir qaliilan maa tu'minuun walaa biqowli kaahin qaliilan maa tadakaruuna tanziilu min rabbi alcaalamiin fiiri waa rasuul qowlkiisa rasuulka suuratulxaaqa aan u tegaynaana waa nabi maxamed waa rasuulkii bashariga ahaa rasuulkii bashariga ahaa wey rasuulka hadda aan dul taaganahayna waa rasuulkii malakiga ahaa fiiriya ma dhici kartaa kalaam waaxida inuu laba kala duwan hadal u noqdo oo mid walba asagu ku hadla miyay dhici karta ma dhici karta waa daliil cad oo tusaya waxa weeyaan malakul jibriil hadal loo soo dhiibayuu wadaa nebi maxamedna waa u keenay oo hadal loo soo dhiibayuu wadaa qur-aankuna waa kalaamka rabbilcaalamiin waa midda koobaad calaamadda labaad ilaa markuu yidhi innahu laqowlu rasuuli kariim maxaa lagu daba dhigay dii quwatin cinda dilcarshi makiin malagaan loo soo dhiibay waa malag awood leh oo shayaadiintu kama dafi karaan qofka hadal asaga wax uu leeyaho kudhex jiraa lagama dafo laakiin shay ammaanaha lagu soo dhiibay waa dhici karta in lagaa dafo sooma fiir waa calaamad kale waxaa la yidhi waa awoodu leeyahay iskuma dayi karaan shayaadiintu inay inta dhex ka qabtaan ay ama wax ku daraan ama wax ka jaraan wax loo soo dhiibay calaamad kale ilaa wuxuu yidhi subxaana amiini waa aamino wixii loo soo dhiibay waa wada keena waxna ka jaran waxna ku dari ma calaamad kaleo tusayda waa in loo soo dhiibay ee war uu isagu leeyahay aysan ahayn waa meeqa calaamad rasuul markii la yidhi waa calaamad rasuul wixii loo soo dhiibuu keena haddii la yidhi diiquwana waa calaamad kale waxbuu ilaalinayaa loo soo dhiibay oo in laga dafo laga laga ilaalinayo haddii la yidhi amiinna waa wax loo soo dhiibo lagu aaminay hadalkiisa lama yidhaha qofka aaminu ku yihi soo ma jeedo marka waa calaamada cadcad wey haggana markay noogu timaada saddex kalean ka arki doonaa suuratu insha allahu xaaq marka rasuulkan halkan lagu sheega waa kii malakiga ahaa waxa weeye marka qof kasta oo ilaahay rumaysan oo raba berri qiyaam inuu ilaahay hor tago qur-aanka waa inuu yidhaha waa kalaamullah siday yidhaahdeen waxa weeyaan salafu saalix salafu saalix a'imat lhuda imaamuna shaafici imaamuna axmed ibnu xambal imaamuna malik imaamuna albukhaari a'imadii muslimiinta ee kun sano ka horreeyey sidaas ay yidhaahdeen dariiqa ay mareen mu'miniintaas waa inay marno sidaasaa sawaabkiiya inahu qur-aanku la qowlu rasuulin waa rasuul adeerkiis rasuulkaasoo kelimu wanaag badan waa la soo diray waa ergey wax loo soo dhiibu wadaa rasuulkaasoo dii quwatin xoog u saaxiib ah oo aan laga dhaci karin wax laga dafi karin wax lagu dari karin rasuulkaasoo makiini dii makaanatin darajo u saaxiib ah cinda dilcarshi xaala ay makaanadaas ahaatay makiinintaa laga xaalayna darajadan la sheegayaa allaha carshiga u saaxiibka agtiisaay ahaato oo alla agtiisuu qiimo ka leeyahay malagaaba rasuulkaasoo mudaacin oo la adeeco ama halkaas carshiga agtiisaa lagu adeeca malaa'igtaa adeecdo waa sayid malku jibriil rasuulkaasoo amiinin la aamino waxyiga loo aaminay oon laga cabsayn inuu wax ku daro inuu wax ka jaro inuu wax qariyo ilah wuxuu ihi subxaana wamaa saaxibukum waxa lala khidaaba waa kufaarti saaxibka la sheega waana nebi maxamed waxaa la yidhi wamaa saaxibukum war saaxiibkiin ma ahan oo nabigu magaalada saaxiibkooda soomaaliga iyo carabiga farqigaa udhexeeya soomaali haddii qofku yidhaahdo qofkaas waa saaxiibkay waa midaan isjecelnahay u fahma laakiin carabiga saaxiib waxaa lagu ilaaqaa qofka khasmiga ah oo kaa soo horjeeda waa lagu ilaaqaa sida midka xabiibkaaga loogu ilaaqo hadda waa khasmi nabiga iyo iyagu khasmiya isku yihiin soo maa maa facala saaxiibuka aleyna qofka kula dooda waxa weeyaan waxaa loola jeedaa marka hadeer sida alqaadi shawkanina uu ku yidhi faxulqadiirka waxa weeyaan sida saaxiibkiin aad u taqaanaan aad nabi maxamed u taqaana axwaashiisa iyo xaaladihiisa waa taqaanaan waad og tihiin sifada aad ku tilmaamaydaa inuu beri ka yahay oo ah inuu waalay saas weeye marka saaxiibtinimada saasa loo tuujina qofku siduu saaxiibkiis u yaqaan sidaasaad u taqaanaa nabi maxamed sala allahu ala sl ila iyagu ka dhashay wamaa saaxibukum saaxiibkiin gaala ma ahan bimajnuunin mid waalan oo waxa uu akrinayaa junuun kama keenin walaqad ra'aa wuu arkay nabiga sala allahu calayh wasalam hu malaku jibriil ra'aa faacilkeeda nabiga loo celina waxa wax arkay waa nabiga kan la arkayna waa malaku jibriil suuraddii ilaahay malaku jibriil u abuuray oo lix boqol oo garab lahaa nabigu ku arkay sala allahu calayh wasalam malaku jibriil walaqad ra'aa nabigu waa arkay hu jibriil bil ufuqi jihaadiyuu ku arkay jihaadii almubiin ee caddeed waxa weeyaan laba gooruu arkay sidii alla u abuuray oo lix boqol oo garab isagoo le laba goora nabigu arkay sala allahu alay wasalam mar dhulkuu ku arkayo badxaa-u makuu ku arkay isagoo maka jooga marna habeenkii la dheej dhadheelmiyey cinda sidrati lmuntahaa uu ku arkay labadaas goor ayuu arkay marka suuraddan waxay ka horreyday israaga dheelmintii nabiga waa ka horreyday saas darteeda waxay sheegtay hal maraho aragtiya waana marka uu maka ku arkay suuratu najmi markaan tagno labada goorba way sheegay maxaa yeelay suuratu najmi waa ka dambeyda israagi laba goor inuu arkay sheegay marka oo xagga markaan tagnana waxa weeyaan waa la sheegayaa waxaa la dhihi doonaa wahu callamahu shadiidu quwa duu miratin fastawaa wa huwa bilufuqi alaclaa jihada sare jihada sare iyo jihada cadna waa isku mid ufuqu laclaa iyo ufuqu lmubiin waa isku mid waa dhinacan qoraxdu ka soo baxdo maxaa loo leeyahay ufuq lmubiin waxaa loo leeyahay mubiin wax alla waxa iftiima xaggay ka soo baxaan qoraxdaa ka soo baxda dayaxaa ka soo baxa xidigahaa ka soo baxa maalinkaa ka yimaad iftiin oo dhan intuu ka yimaad ufuq lmubiin saasaa loo leeyahay maxaa loo leeyahay ufuq laclaa markaan tagno suuratu najmi waxaa loo leeyahay waxaa ka soo baxa koray usoo kacan qoraxdaa soo baxay waa koray aade dayaxaa soo baxa kor u soo aada qor xidigaa soo baxa kor usoo kaca ufuq laclaa oo ufuq lmubiin waa iyadaas marka halkaasuu ku arkay marka labaadna cinda sidrat lmuntaha walaqad ra'aahu nazlatan ukraa cinda sidrat lmuntaha uu ku arkay marka labaada xaggay noogu imaan insha allah walaqad ra'aa nabigu waa arkay hu jibriil bilufuqi jihaadiyuu ku arkay jihaadii almubiini caddeed wamaa huwa nabigu ma ahan bidaniinin mid ku baqiila huwada nabiga loo celin sala allahu alay waslam saaxibkii lasoo sheegay wey wamaa huwa nabigu ma ahan bidaniinin mid ku baqiila cala algaybi eybka aybku waa qur-aanka intaan lasoo dejin dadka wuu ka qarsoonaa ayb uu ahaa marka nabigu kuma baqiilo qof kasta oo u yimaada waa bara bilaa lacag la-aan uu u bara culimmada rabbaaniyiintaha nabiga ka dhaxlana sidaas wey marka aybka kuma baqiila nabiga ayu qof kasta ee doonaya inuu ka barto waa bara marka qirada daadka ee ah bidaniin waa saas mid baqiila ma aha wey qof kastu baraa qirada oo da'da ah bidaniinna mid lagu tuhmo ma aha oo la is yidhaahdo qaybu la hara waa amiin mid lagu tuhmo ma ahan aybka wamaa huwa qur-aanku ma ahan biqowli shaydaanin shaydaan hadalkiis shaydaankaasoo rajiimi naxariista ilaahay laga fogeeyey shaydaan naxariista alle laga fogeeyey hadalkiis ma aha shaydaan shayaadiin lama soo degin nabigana uma keenin uma keenin umana haboono in shaydaan qur-aan keeno ilaah wuxuu yihi subxaana fa ayna xaggeedaa tadabuuna aadaydan marka intaas marka wax laynin caddeeyey ka gadaal qur-aankan inaad rumaydaan xaggee caqliginu ka aada marka waa wax la yaab leh ilah wuxuu yihi subxaana in huwa maa huwa qur-aanku ma ahan ilaa dikrun waano ma ahane lilcaalamiin caalamyaalka la waaniyo qur-aankan waa waano waxaana loogu talagalay caalamkao dhan jinni iyo insiba in lagu waaniyaa loogu talagalay laakiin liman qof ayuu waana u yidhi shaaa doona minkum idinka xaalu idinka mid yahay an yastaqiima inuu toosnaado qofkii doona inuu toosnaado qofkaasaa qur-aankaanu waana u yidhi macnaha caalamkao dhan in lagu waaniyo loogu caqli celiyo waa loo soo dejiya qur-aanka laakiin yaa ka faa'iidaysamaya ku waansamaya qofkii doona inuu waansamo fiiri marka hore waxaa la yidhi in huwa qur-aanku ma ahan ilaa dikrun waani maahane lilcaalamiina caalamyaalkao dhan la waaninayo taas macnaha waa in loo sheego xujada lagula oogo loo bayaaniyo caalamka o dhan bay ka dhexayda laakiin yaa ka faa'iidaysana liman qof ayuu waana u yaho ka faa'iidaysanaa shaaa doona an yastaqiima inuu toosnaado shaaa qur-aanka intay ku jirto mafcuulka waa la xadfaa meeshaan laakiin lama xadfin fiiri an yastaqiimadaas masderkeedaa mafcuul u ah qur-aanka laakiin shaaa waa la xadfaa mafcuulkeeda mar kastaba u fiirso badanaaba laakiin halkan waa la sheegay fiiri qofka doona istiqaamada qofkaas ayaa qur-aankan waan u yahay minkum idinka xaalolay ka mid yahay halkaas waxay idhahdaan culummadu waxay naqdi ku tahay firqo ahlu sunnaha khilaaftay oo waa maxay waa firqa la yidhahdaa qadariya jabriya waxay qabaan addoonku siisa wax ma doono waa iska qasban yahay wuxuu la mid yahay kuleeyihiin baal shimbirta baarkeeda haddii xarig inta lagu xidhi hawada laga laalaadiyo dabayshu hadba meelsa uma tuurto waxay leeyihin hadduu gaaloobaayo waa iskaga dhacay isaga waxba uma doonin hadduu alla suu sujuudayana waa sidoo kale waa isku mid ay kuleeyihin gurigan korkiisa qofka ka soo dhacay iyo midka soo dego jarjarta soo raaca waana wax qof kasta caqliga saliimka ku fahmi karaysa isku mid ahayn qof soo dhacay guriga korkiisa fiiri iyo qof tartiib u soo dega ma isku mid ah qofna mashiicadiisu ku socdaa waa qof wax doonay qofna waxa weeyaan waa qof laga tababariyey laga tababariyey soo maa ayaga waxay kuleeyihin banu aadamku mashiico male wax ma doono waa iska qasbayn taasna maxaa ka laasima ma taqaan ilaahay in cadli maaha la yidhahdo alla abay leyi hadhowna isaga cadaabo oo macaasida ku abay dadka caasinay taasuna waa xaaraan waana dalaal qadariya jabriya iskale marka ahlu sunna waxay qabaan dadku mashi ay leeyihin qofkaanu iimaanku doonana ilaahayu rumayna waa u qasda waa kaasa kanuna kufrigu doonana waa gaalooba waa jabriyada qoladaas halkaas lagu naqdiye wamaa tashaa-una dooni maysaan ilaa an yasha allahu alla inuu doono maahan allahaasoo rablcaalamiina caalamyaalka barbaariyey tanuna waxay naqdi ku tahay qadariya nufaadka la yidhahdo qadariyada labaa qolo qadarkaba anfida oo le addoonkan ilaahay wax horay uu u doonay maba jirtaba ilaahay horay dadna naar uma doonin dadna janno uma doonin ee waxa weeyaan alamru unuf arrinta waa cusubta markii qofkaanu wax sameeya alla u qoraa inuu ahlunaar yahay hadduu xumaan sameeye markuu oo markaasaaba qaarkood waxay leeyihin horay umaba ogeynba qofka baadiyoolaya qofka kale qoladaas waa qoladii salafku gaaray jireen oo imaamu shaafici uu dhihi jiray naadiru lqadariyata bilcilmi fain aqaruu khusimuu wailaa kafaruu qoladuu dhihi jiray wey qadariyada cilmiga kula niqaasha waxaad tidhahdaan waxa dhacaya alla ma oga ma ogeyn hadday yidhaahdaan waa oga hadday yidhahdaan waa laga adkaaday hadda ilahay wax walba horu ogaa isagaa doona hadday yidhahdaan ma ogeyna waa gaalo ila ilahay jah jahl u nisbeeyeen ilahay bay jahli u nisbeeyeen soo ma jeedin marka waxa weeye waxa ilaahay wuxuu leeyahay wamaa tashaa-uuna wax ma doonaydaan hanuunkii ma dooni kartaan ilaa an yasha allahu alla horay inuu u doonay maahane oo waxa weeye qofkii horay cirkii dhulka intaan la abuurin ilaahay weyna uu doonay inuu hanuuno wuxuu doonaa mashiiu leeyahay hanuunkuuna doona qofkii ilaahay horay cirkii dhulka intaan la abuurin uu doono inuu gaaloobana mashiia waa leeyahy lakiin muxuu doonanaa xumaanta marka hanuun ma dooni kartid iyo toosnaan haddaan horay ilaahay u doonin allahaasoo rabalcaalamiina caalamyaalkao dhan isaguu barbaariyey